بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaynu maraynay ikhwaani alkabaa'ir kabiirada soddon iyo lix asaadisa wathalaathuun oo uu imaamu dahabi raximahu llah ku almannaan mannaan waa qofka dadka ku abaal sheeganaya wanaaggii uu u galay dadka ku abaal sheeganaya oo ku dhibaya qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa kuwii ilaahay rumeeyeyow ha ku dhuminina layidhi ha ku baabi'inina oo ha ku baadilgaraynina sadaqadii aa bixiseen bilmanni abaal sheegasho iyo adaa dhib qofkii aad siisay oo waxa weeye aad sadaqada siisay inaad kabacdi dhibtid lama rabo haddii aad marka ku abaal sheegatid oo waxaasaan ku siiyey saasaan kuu yeelay aad ku abaal sheegashid abaalsheegasha timaaddo qofkii waa dhibsanayaa dhib baa imaanaysa qofkii marka miskiinka ahaa wixii la siiyey waxay ku noqonayaan dhib iyo mashaakil sidaa daraaddeed markaa sadaqadana waxaad u bixinaysay inay ajar ku heshid ajarkii marka waa baaba'aya waayo ilaahay dartii wixii ma noqon ee waxay noqdeen wax riyaa uu galay iyo waxa weeye in lagugu ammaano ama waxa weeye aada abaal sheegasho la timid sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu keenay uu yidhi imaamu dahabi raximahullah wa fi lxadiidi asaxiix waxaa ku sugnaaday waa inoo soo hormaray xadiidka xadiis saxiixa wuxuu yidhi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam halaaثatun laa yukallimuhum اllah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex dadka ka mida allihii subxaana qaadirkaa maalinta yowma alqiyaame laa yukallimuhum اllah ay kalaam raxma kalaam wanaagsan lagula hadlimayo waayo ilaahay baa u caraysan oo wixi ay sameeyeen baa ilaahay ka carooday qofuu ilaahay u caraysan yahayna hadde waxa weeye wanaag iyo janno iyo khayr oo dhan agtiisa waa ka dheerya walaa yanduru ilayhi mana eegaya ay nadra raxma naxariis iyo wanaag lagu eegi mayo walahum waxayna leeyihiin cadaabun aliim cadaab aad u xanuujiya ayay leeyihiin saddexdaasi waa kuwe nebiga calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegay almusbilu izaara waa ninka ragga dharkooda dhulka ku jiidaya almusbil waa qofka marada dheeraysiinaya oo waxa weeye dhulka ku jiidaya izaarka waxaa la yidhahdaa marada hoos laga xirto ama surweel ha noqoto ama markaa macawis ha noqoto ama wax kale ha noqoto calaa kulli xaal marada uu xidhan yahay qofka dhulka geynaya waayo waxaa inoo soo hormaray oan soo marnay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka digay ragga inay marada canqawyada dhaafiyaan waayo nebigu wuxuu yidhi maa asfala min alkacbayni wa fi nnaar naar baa lagu gelayaa wixii labada canqow ka hoos mara nebigu wuxuu yidhi izratu lmu'min ilaa nisfi saaq fa in daala fa ila alkacbayn wamaa asfala min alkacbayni fa fi nnaar qofka mu'minka ah oo raggaah marada waxa uu geysanayaa dhudhunka bartankiisa haddii uu waxa weeye ka hoos mariyo canqawyaduu geynayaa canqawyada ka hoos marin mayo hadduu canqawyada ka hoos mariyo naar buu ku gelayaa dumarku iyagu kuma jiraan way u bannaan tahay iyagaa ama taako ama waxa weeye intii markaa ay ku qarinayaan inay dhulka dhigaan oo waxa weye iyaga way u bannaan tahay inay marada dhulka dhigaan waayo iyaga jirkooda oo dhan baa cawro ah jirkooda marka inay qariyaan oo si fiican u qariyaan ayaa la amray laakiin ragga way ka duwantah haddaba qof walba oo muslima waxaa la rabaa waciidkaa shadiidkaa inuu ilaahay ka cabsado oo maradiisa kor u qaado waayo qurux iyo wanaag oo dhan wuxuu ku jiraa wixii nebi maxamedina amray calayhi salaatu wassalaam inaynu gaalo ku dayanno oon dhaano surweelka haddii la gaabiyo waa foolxumo waxa weeye maradii dhulka lagu jiido waxaasi aad iyo aad bay wax liidato u tahay bal waxa weeye sida sharaftii wanaaggu wuxuu ku jiraa in kor loo qaado walmannaan kan labaad waxa weeye qofka mannaankaa oo dadka ku abaal sheeganaya isagana waxa weeye xukumkiisu aad iyo aad buu khatar u yahy kan saddexaad waxa weeye xadiidku sheegay awalna waa inoo soo hormaray almunfiqu silcatahu bilxalfi alkaadib kan ganacsiga samaynaya oo dhaarta beentaa dadka wax kaga gadaya waad aragteen maanta dadku markay wax gadayaan wallaahi intaasaan ka soo bixiyey wallaahi qiime iguma fadhiyo ee waxa weeye faa'ida iguma jirto wallaahi adun baan kaa siinaya intaasoo dhaarba wuxuu marayaa si looga qaato shaygii oo looga gato ayuu toban kitaab maraya qofkii marka muuminkaa waa iska aaminayaa oo wuxuu moodayaa ninkaani inuu run sheegayo markaasuu maradii saa shaygii saa kaga gadanayaa dhaar beena iyo waxa weeye waxaan loo baanayna ayuu markaa la yimid marka maba bannaana sideedaba inuu qofku ilaahay ku dhaarto isagoo been sheegaya waa xaaraam weeye waa min alkabaa'ir waayo sababtu waxa weeye waxaa la rabaa ilaahay inuu kula weynaado oo ilaahay maaragtay aad markaa ku dhaaranaysid aad wax runa ku dhaaratid ama wax beena haddaad iskaga dhaaratid hadda waxaa ku dhacaysaa markaa kabaa'ir waxa weeye aad iyo aad u khatara haddaba marka xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey oo macal shaahidku hadda uu yahay ikhwaanii fillaah almannaan qofka dadka ku manna sheeganaya oo ku abaal sheeganaya waxaa ku soo aroortay waciid aad u khatara qofka marka ilaahay maalinta qiyaamaha uuna la hadlin oo u caraysan yahay oo cadaab adag uu geliyey waxaa cad markaa inuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah wuxuu ka wariyey cumar ibni yaziid ayuu ka warinayaa shaamiy macnaha waa sanadka can abi salaam can abi umaama qaala inuu yidhi umaama abi umaama ayaa saxaabiya qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi halaatatun saddex laa yaqbalu allaahu minhum sarfan walaa cadlan saddex dadka ka mida saddex qof keliya maaha laakiin waa saddexdaa saddexda nooc oo waxa weeye la sheegi doono acmaasha noocaasa qof walbaoo sameeya ayaa soo gelaya marka saddex qaybood oo dadka ka mid a ilaahay maalinta qiyaamaha kama aqbalayo waxa weeye sarfan walaa cadlan culamadu marka waxay yidhahdeen ay macnaha fariidatan walaa naflan fariida walaa naafila macnaha cibaadadii uu samaynayey wixii lagu waajibiyey oo dhanna ajar iyo wanaag meeshii uma yaal wixii uu sunno samaynayey iyo acmaal waxa weeye sunanana waxba laga aqbali mayo waayo sababtu maxay tahay saddexda camal oo ay sameeyeen ayaa waxay yihiin saddex ma camal oo aad u xun kow midda ugu horreeya waxa weeye caaqun ay caaqun liwaaliday waa qof caasi waalidayna oo waalidkiisa caaq ku ah wa mannaanun iyo kan dadka ku abaal sheeganaya wa mukadibun bilqadar iyo waxa weeye ninka qadarta ilaahay beeninaya oo odhanaya ilaahay waxba ma qadarin oo qadartii rabbi ayuu diidaya wuxuu yidhi markaa imaamu dahabi raximahullah cumar ninka la yidhaahdo xadiidka sanadkiisa ku jira waa suwaylix ay macnaha nin saxiixa maaha laakiin waa nin saalixa oo waxa weeye haddii xadiidkiisa loo helo sanadyo kale iyo waxa weeye xadiidkiisu waa xasan calaa kulli haal xadiidka ibnu abi caasim baa warinaya fi sunna iyo dabaraani fi lmucjam alkabiir waana xadiid xasana sida sheekha albani raximahullah uu ku caddaynayo silsilati axaadiis saxiixa iyo saxiixi aljaamici asagiir uu ku caddaynayo iyo kitaab asunna libni abi caasim intaba wuxuu yidhi sheikh albani raximahullah xasan buu kaga dhigay haddaba marka waxa weeye imaamu dahabi laftigiisu xasan buu ka dhigay waayo suwaylix qofka saalix la yidhaahdo waxa weeye markaa waa qof xadiidkiisu xasan uu yahay intaas ayuu maaragtay ku soo qaaday imaamu dahabi baabkan waa baab gaaban oo waxa weeye kabiiradan adiladeeda uu soo yareeyey laakiin sidoo kale haytemi ayaa azawaajir marka uu kaga hadlaya isagana waxa uu leeyahay waxaa soo aroortay inuu nebigu yidhi iyaakum walman bilmacruuf fa innahu yubdilu shukra waxaad iska ilaalisaan inaad dadka ku abaal sheegataan waayo qofku waa kuu shukri naqi lahaa haddii aad wanaag siisay laakiin haddaad ku abaal sheegatid ma kuu shukri naqayo bal xumaan buu kuu qaadaya wa yamxaqu min alajri ajarkana wuu baabi'iyaa huma talaa haadihi alaaya aayadda aynu ku bilowna yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa wuxuu leeyahay markaa haytami wuxuu ku tiriyey isagana in ay tahay min alkabaa'ir wa qaala tacaalaa allihii subxaana qaadirkaa waxa uu yidhi aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaah suma laa yutbicuuna maa anfaquu mannan walaa adan lahum ajruhum cinda rabbihim bal u fiirso qofku wixii uu bixiyo ilaahay dartii u bixiyo ajar baa ilaahay ka siinayaa iyo wanaag iyo waxa weeye khayr fara badan bishardi waa inuunan manni ku darin oo waxa weeye unu hadhow qofkii ku abaal sheegan oo camalkiisii isagu burburin hadduu markaa camalkiisii burburiyo oo isagu ka dabageeya abaal sheegasho waxa weeye markaa wax wanaaga oo meeshii u yaallaa ma jiraan marka haytami wuxuu leeyahay wax walba oo loo bixiyo ilaahay darti oo waxa weeye fii wujuuhi alkhayr lagu bixiyo fii sabiili alkhayr haddii laga debageynin manni iyo dhibaato iyo in lagu abaal sheego waxa weeye markaas ilaahay ajar buu qofkii ka siinayaa laakiin haddii aad ku abaal sheegatid camalkaagii wuu burburaya almannu yuxbidu alcamal camalkii buu baabiinayaa ajar la'aan baa marka meeshii kugu dhacaysa wuxuu caddeeyey markaa haytami raximahullah inay tahay arrintaani min alkabaa'ir inay culummo badan baa ku tirisay buu yidhi kabaa'irta waayo sababtu waxa weeye axaadiidta saxiixa ayaa waciid shadiida ayaa ku soo arooray waxaynuna ku soo tacriifinay kabaa'irta markaan bilaabaynay calaamadeeda waxaa ka mid ah in waciid shadiida uu ku soo arooro oo waxa weeye cadaab marka walahum cadaabun aliim qofka la yidhi haddee kabiira min alkabaa'ir buu la yimid waayo cadaabta waxaa gelaya qofka muslimkaa oo cadaab gelay waxa weeye waa qof kabiira ku dhacay laakiin ma aha macnaheedu ikhwaanii fillaah acmaashaa qofka samaynaya inuu gaaloobay qofka ma gaaloobayo laakiin wuxuu ku dhacayaa kabiira min alkabaa'ir maadaama uu khilaafay ee waxa weeye awaamirtii ilaahay iyo awaamirtii rasuulka waxaan u soo gudbaynaa marka kabiirada ku xigta alkabiiratu asaabica waahalaathuun wuxuu yidhi shiikhu raximahullah almukadibu bilqadar tani waa kabiire aad u khatara meel walbana way joogtaa oo dadka aad iyo aad baa loogu fidnoobay firaq badan baa waxa weeye ku daatay altakdiibu bilqadar qadarta ilaahay in la beeniyo qofku inuu yidhaahdo ilaahay waxba ma qadarin oo waxa weeye qadartii ilaahay uu beeniyo waa arrin aad iyo aad u khatara ilaahay baa waxa uu leeyahay wuxuu shiikhu deliishaday qowluhu tacaala kullu shayin innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar ey wax walba waxaanu ku abuurnay qadar iyo jaangoyn wax walba waa la jaangooyey qof wax walba markuu ilaahay abuurayo wuxuu ugu talagalay jaangoyn oo ilaahay baa qadaray wuxuu la kulmayo waxa ku dhici doona wuxuu heli doono wax walba qadar rabbi bay ku socdaan adduunkan aad arkaysid oo dhan waa biqadar illaah ilaahay baa taqdiiray oo jaangooyey sidoo kale nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markuu qoomkiisii la hadlayey wuxuu ku yidhi qaala atacbuduuna min maa tanxituun wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun markuu sanamyadii burburiyey oo ay yidhaahdeen ilaahyadayadii miyaad burburisay oo waxa weeye uu la doodayey oo doodda ula yimaadeen wuxuu yidhi atacbuduuna maa tanxituun ma waxaad idinku sansamayseen naxtigu waxa weeye markii la qorqoro oo sanamka la qoro waxaad idinku samayseen oo qorqorteen miyaad caabudaysaan wallaahu ilaahay baa khalaqakum idinkayda abuuray wamaa tacmaluun iyo waxaad samaynaysaanba haddaba markaa wax walba ilaah baa abuura wax walbana ilaahay baa qadaray ee qof wax samayn karaa ma jiro qof isagu wax qadari karana ma jiro ilaa biqadar illaah ilaahayga subxaana qaadirkaa qadartiisa ayay wax walba ku socdaan wa qaala tacaalaa sidoo kale ilaahay waxa uu yidhi markuu ka hadlayey qadarta rabbi waman yudlil illaahu falaa haadiya lah qofkii ilaahay uu dhumiyo oo dariiqa xaqaa uu ka dhumiyo qof hanuunin karaa ma jiro waatuu ilaahay lahaa afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaah wa adallahu allaahu calaa cilmin wa khatama calaa samcihi wa qalbih wa jacala calaa basarihi kishaawatan faman yahdiihi min man min bacdi illaah qofka marka ilaahay uu dhumiyo haddii ilaahay dhumin uu ugu talagalay qofka qof hanuunin karaa ma jiro qofkii ilaahay uu hanuuniye ayaa hanuuna qofkii allihii subxaana qaadirkaa uu baadiyeyna waa baadiyaysan yahay hidaayadana ilaahay baa la weydiistaa rabbigii subxaana qaadirkaa ayaa la weydiistaa hidaayadu marka labay u qaybsantaa alhidaaya labay u qaybsantaa waxa weeye hidaayatu tawfiiq hidaayatu tawfiiq oo inuu ilaahay waxaan ku waafajiyo oo inaad maanta qofku uu islaamo ilaahay baa waafajin kara inuu ku taagnaado xaqa ilaah baa waafajin kara hidaayatu tawfiiq baa la yidhahdaa marka waa tuu allihii subxaana qaadirkaa lahaa innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa qofkuu doono ilaah baa hanuuniya nebi maxamed cidna ma hanuunin karin waxay ku soo degtay aayaddaasi waxa weeye nebiga adeerkii markuu dhimanayey abu daalib markuu dhimanayey oo uu diiday inuu islaamo oo gaalnimadii ku dhintay ayaa ilaahay waxa uu yidhi innaka laa tahdii man axbabta adiga qofkaaad jeceshahay ma hanuunin karin haddaba marka hidaayadaa waxaa leeyahay hidaayatu tawfiiq ilaahay baa ku waafajin kara inaad dariiqa xaqaa asiibtid oo raacdid oo diinta ilaahay ku dhaqantid oo qof mu'mina noqotid ilaahay baa la weydiistaa taa waxaa jirta hidaayatu alirshaadi waatacliim in qofka xaqa la baro diinta la baro waxa weeye nusuusta loo sheego waciidka wax walba xaqa loo caddeeyo taas waxa weeye nebiyaduna waa tii lala soo diray wa innaka latahdi ilaa siraadi mustaqiim buu yidhi ilaahay waxaad ku hanuuninaysaa dadka jidkii toosnaa haddaba nebiyada iyo rususha iyo culummada iyo kulli dadkoo dhan markay qofka xaqa u caddaynayaan hanuunka ay wadaan iyo wanaaggu waxa weeye waa altacliim waalirshaad waalbayaan waa in lagu caddeeyo dariiqa xaq ahaa laakiin qof qalbigaaga gelin karaa hanuun ma jiro ilaa allihii ku abuurtay mooye sidaa daraaddeed ayaa qofka ilaahay uu hanuun la maagana waa islaamaa qofkaan ilaahay hanuun la maaginna gaalnimadiisuu ku dhintaa iyo waxa weeye macsidiis iyo dhibaatadiis kadalika qaala tacaala ilahay waxa uu yidhi wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah wax ma samayn kartid adiga waxna ma awoodi kartid waxa weeye ilaa qof allihii subxaana qaadirkaa waxa weeye wuxuu isagu doona mooye waayo waxaa ka horraysa aayadda wa adallahu allahu calaa cilmin waa aayaddaas aynu hadda akhriyaynay afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaa wa adallahu allahu calaa cilmin ay macnaha allihii subxaana qaadirka ahaa cilmi wuxuu u leeyahay oo og yahay qofkaana inuunan waxa weeye hanuunaynin sidaa daraaddeed buu ilaahay dhuminaya marka ilaahay ma dulminayo qofka markii uu waxa weeye baadiyaynayo ee waxa weeye wuxuu og yahay ilaahay oo cilmi u leeyahay qofkaana inuunan hanuun qaadanaynin oon looba abuurinba waayo sababtu waxa weeye axaadiid baa caddaysay nebigu inuu yidhi ilaahay markuu nabiyullaahi aadam abuuray ayuu dhabarkiisa ka soo saaray durriyaddiisa oo dhan ilaa qiyaami saaca markaasuu qaarna ilaahay midigta ku qabtay waxa weeye qaarna gacantiisa kale markaasuu ilaahay waxa uu yidhi haa'ulaa'i liljanna walaa ubaali wa haa'ulaa'i fi naar walaa ubaali qoladaanna naar baan geynaya qoladaanna jannaan geynaya ka bacdi laakiin waxaa la yidhi alastu birabbikum qaaluu balaa haye rabbigiinnii haddaan ahay amarkayga qaata oo dariiqayga maraa la yidhi qofkii marka dariiqa diida oo xaqii inta loo caddeeyey diida waxa weeye markaa kaasaa la cadaabaya waayo ilaahay waxau yidhi aayad kale ku caddeeyey wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuula qofka la cadaabi mayo ilaa xaqa uu soo gaaro oo loo caddeeyo oo xujadii lagu oogo amaa qofkii inta xaqii ogaaday isagu bannaanka ka maray isagaa doortay markaa cadaabiya waxa weeye ciqaab wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi markuu ka hadleeyey qofka abuurkiisa fa alhamahaa fujuurahaa wa taqwaaha qofkii markuu ilaahay abuuray oo uu dhashay ka bacdi baa waxaa ilaahay ku hanuuniyey oo ku ilhaamiyey qofna waxa weeye fu fujuurnimo iyo gaalnimo iyo waxa weeye fisqi midna taqwo iyo wanaag iyo waxa weeye dariiq wanaagsan haddaba qof walba allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa dariiqii ugu talagalay waafajinaya nebigana calayhi salaatu wasalaam saxaabadu markay weydiiyeen oo ay yidhaahdeen hadde qadartii rabbi haddii looxal maxfuudka ku qoran tahay oo awalna loo qadaray maxaan u camal samaynaynaa nebigu wuxuu yidhi icmaluu camal sameeya fa kullu muyasarin limaa khuliqa lah qof walba waxaa loo fududaynayaa wixii loo abuuray hatuu ilaahay lahaa fasanuyasiruhu lilyusraa qofkii wanaag sameeyey kii xumaan sameeyena fasanuyasiruhu lilcusra marka waxaa weeye qof walba ilaahay wuxuu ku hanuuninayaa wixii uu ugu talagalay fa alhamahaa fujuurahaa wa taqwaaha qof walba markaa ilhaamka iyo hanuunka iyo dariiqa xaqa ilaah baa gacanta ku haya allaahuma ijcalnaa min almuhtadiin wuxuu yidhi imaamu dahabi wannusuusu fii daalika katiira aayaduhu aad bay ugu badan yihiin wuxuu u galay marka kabacdi axaadiidta bal ka hadlaysa qadarta iyo beeninta la beeniyo inay cadaab adag lagala kulmayo axaadiid aad u badan buu baabkan ku keenay shiikhu laakiin waxay u badan yihiin oo waxa weeye aad ugu jirta axaadiid daciifa oo sanadkoodu wada daciif yahay mid walba waa sheegaynaa marka oo waxa weeye waa akhriyaynaa kabacdina waa sheegaynaa waxay culammadu ka yidhaahdeen wuxuu yidhi waxaa laga waxa wuxuu wariyey buqyata ibna waliid can ardaa ibn almundir can abi yusr ayuu wuxuu ka warinayaa can abi mascuud intaasoo dhan waa sanadka can abi hurayra waxaa laga warinayaa xadiidka waxa weeye abi hurayra marfuucan wuxuu yidhi talaatatun laa yukallimuhum allah saddex ilaahay la hadli mayo walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama maalinta qiyaamahana ma eegayo walaa yusakiihim mana dahirayo saddexdaasi waa kuwe almukadibu bilqadar qofka qadarta beeninaya wa kaa macal shaahidku waalmudminu fi alkhamri qofka waxa weeye khamriga joogteeya oo daa'iman dee khamri iyo waxa weeye sarqaansan khamriguna waa maa khaamara alcaqla ama jaad ha ku sarqaamo ama darooga ha ku sarqaamo ama khamri ha cabo kulli waa isku mid waalmutabari'u min waladihi qofka ilmihiisii ka beri noqday oo ilmo uu isagu dhalay dhahaya ma dhalin oo diidey xadiidkan ibn abi caasim ayaa warinaya fi kitaabi sunna wuxuuna yidhi sheikha albani raximahullah isnaaduhu daciif waayo sababtu waxa weeye ninkan la yidhaahdo buqyat ibnu waliid waa mudellis waqad cancanahu mudelliska waxaa la yidhahdaa nin waxa weeye inuu sanadka nin daciifa oo ku jira intuu tuuro uu markaa qofkii ka sarreeyey oo hiqadaa uu yidhaahdo can fulaan marka qofku mar hadduu mudellis noqdo waa musalax alxadiid oo waxa weeye mudellisnimo ku caddaato xadiidkiisa waa la daciifiyaa haddii uu ku weriyo cancana oo can fulaan can fulaan uu yidhaahdo laakiin buqya si ninka la yidhaahdo baqiyat ibnu waliid sidiisa kale waa nin saxiixa oo waxa weeye hiqa haddii marka uu yidhaahdo xaddathanaa fulaan baqiyat ibnu waliid hadduu yidhaahdo xaddathanaa fulaan waa laga qaadanayaa laakiin hadduu yidhaahdo can fulaan can fulaan ayaa la diidaa haddaba marka xadiidka waa daciifiyeen culummadu sida sheikha albani raximahullah uu u daciifiyey kitaabu sunna libn abi caasim xadiidka ku xiga wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah sufyaan athawri baa laga warinaya waa imaam min a'imati alxadiid can cumar mawla gufrata can rajulin marka waa inqidaac baa ku jira waayo mar haddii la yidhi can rajulin lama garanayo ninkaa ninkuu yahay mubham weeye ma rajul daciifa ma nin kalaa lama garanayo oo sanadkii waxaa waadix uu ku yahay inuu sanadku daciif yahay can xudayfa radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam likulli ummatin majuusun ummad walba waxaa ku jirta majuus majuustu waa kuwa dabka caabuda dadka dabka caabudaa la yidhahdaa majuus wa majuusu haadihi alumma ummaddaa nebi maxamed majuusteeduna waxa weeye alladiina yazcumuuna kuwa sheeganaya oo ku been hawaasaya an laa qadar inaan qadari jirin oo ilaahay waxba ma qadarin ay macnaha looxalmaxfuudka waxba laguma qorin qof walba wixii uu kasbaduu leeyahay qof walba wixii ku dhaca isagaa isku keenay macnaha wax ilaahay kuu qadaray ma jiro xanuun wax kale midna ilaahay kuuma qadarin xadiidku tamaamkiisu waxau ahaa intaasuu ku soo qaatay laakiin waxaa ku jiray fa in mariduu falaa tacuuduuhum haddii ay xanuunsadaan ha soo booqannina haddii ay dhintaanna ha raacinina shahaadadooda oo waxa weye janaasadooda ha raacinina waxayna yihiin hum shiicatu dajaal kuwaasi waa ragga dajaal raaci doona oo asxaabu dajaal wey xadiidka imaamu abu daawuud baa werinaya iyo imaamu axmed ibnu abi caasimna waa werinaya fi kitaabi sunna sheekh albani raximahullah waa daciifiyey waayo sanadkiisayba ku caddahay xadiidku inuu daciif yahay waayo waxaa la yidhaha can rajulin lama garanaya ninkaa markaa waa mubham baa la yidhaahdaa oo waa musalax alxadiid waa min anwaaci daciif xadiidku marka waa daciif waxba laga qaadan mayo wuxuu yidhi sidoo kale waa can alxasan waxaa laga wariyey can caaisha ay xasan albasri waa min a'imati ataabiciin can caaisha radia allahu canha wa um lmu'miniin can inabiyi sala allah alay slam qaal alqadariyatu majuusu haadihi alumma qadariye nimanka la yidhaahdo waa majuusu haadihi alumma buu yidhi xadiidkaa laftigiisu waa daciif oo ibnu abi caasim baa werinaya sheikh albanina waa daciifiyey sanadkiisa oo wuxuu yidhi sanadkiisu waa daciif wa qaala dahabiyu raximahullah wa haadihi alaxaadiid axaadiidtaa uu sheegay oo dhowrkaa inoo soo hormaray wuxuu yidhi laa tahbutu lidacfi ruwaatiha ay macnaha axaadiidtaani waa daciif buu yidhi marka wuu daciifiyey imaamu dahabi laftigiisu sheekha albaanina waa daciifiyey axaadiidtaasi waa daciif kuwa soo socda markaa ayaa waxay markaa kabacdi wuxuu galay imaamu dahabi bal axaadiis saxiixa inuu keeno qaar daciifana waa ku jiraan mid walbana waa caddaynaynaa oo waxa weeye waynu sheegaynaa kii daciifa iyo kii saxiixa wuxuu yidhi imaamu dahabi waxaa laga wariyey buu yidhi almucaafa ibnu cimraan wa kayru waaxidin iyo cid kaleba dad kalena waa la wariyeen ayaa waxay warinayaan maaragtay xadiidka sanadkiisa markuuso cabdullahi ibnu cabbaas baa laga warinaya cikramaa ka warinaya cabdullahi ibnu cabbaas baa laga warinaya marfuucan isagoo nebiga gaarsiinaya wuxuu yidhi sinfaani min ummatii laba nuuc oo dadka ka mida oo laba qaybooda oo ummaddayda ka mida laysa lahum fi lislaami nasiibun islaamka wax wanaaga ajar nasiibku waa ay nasiibu alaakhira ay macnaha waxba kuma ayle islaamnimada oo ajar iyo wanaag iyo waxba ka heli mayaan alqadariya kuwa qadarka diidaya oo odhanaya ilaahay waxba ma qadarin waalmurji'a iyo kuwa murji'a la yidhaahdo murji'aduna waa min firaqi daalla waxaa la yidhaahdaa waa qolada tiraada waxa weeye laa yaduru maca aliimaani macsiya waxay leeyihiin qofku macsi kasta oo uu sameeyo iimaankiisu waa kaamil oo waxa weeye si kasta oo caasi u yahay mar hadduu laa ilaaha ila allah yidhi wuxuu doonaa sameeyey qofkaasi waa mu'min jannuuna gelayaa oo waxa weeye waa iimaankiisi waa dhammaystiran yahy murji'a la yidhahdaa marka asalkeedana waxay ka timid irjaa irjaaguna waxa weeye waa ta'khiir in laga dibdhigo acmaasha aliimaan ay macnaha waxay leeyihiin acmaashu iimaanka ka mid ma aha ilaahayna waatuu yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum culammadu marka waxay u deliishadeen acmaal badan oo ahlusunna waljamaaca waxay qabaan acmaashu inay iimaanka ka mid tahay waaliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku inuu ziyaado oo nusqaamo oo yaziidu bidaaca daacada inuu ku ziyaado iyo wanaagga iyo camalka saalixa wayanqusu bilmacsiya macaasidana inuu ku nusqaamo murji'a ma oggola marka iyagu waa firaqa daalla haddaad aragtid marka qofku leh acmaashu iimaanka ka mid ma aha faclam annahu murji inuu min almurji'a inuu yahay iskana ilaali markaa waa firaqa daalle wuxuu yidhi alqadariya nimanka qadariya la yidhaahdo waalmurji'a wuxuu yidhi markaa shiikhu imaamu dahabi raximahullah ninka la yidhaahda nazaar oo sanadka waxaa ku jira nazaar ibni xayaan ayaa ku jira wuxuu yidhi nazaar ninka la yidhaahdo ibn xibbaan waa laga hadlay buu yidhi maya wuxuu yidhi nazaar ninka la yidhahdo ibnu xayaan baa la yidhahda takallama fiihi ibnu xibbaan buu yidhi imaam ibnu xibbaan baa ka hadlay oo daciifiyey oo ku daray weliba min adducafaa kitaabkiisa adducafaa ayuu ku keenay wuxuu yidhi qaala moxamed ibni bishir alcabadiy xaddatanaa buu yidhi sidoo kale xadiid la macno ah oo naxwahu uu yidhi ayaa cikrama an ibni cabbaas laga wariyey oo xadiid waxa weeye macnihiisa u dhow laakiin xadiidkaani waa daciif wuxuu leeyahay sheekh albaani raximahullah imaamu tirmidi baa warinaya ibni maaja iyo ibni abi caasim sheikha albaanina wuxuu yihi raximahullah daciif jiddan weeye marka xadiidku waa daciif oo wax laga qaadanayo ma jirta axaadiistii daciifkaa ayuu ka mid yahay bal haddaan marka waxaan gelaynaa uu keenay shiikhu axaadiis saxiixa iyo qaar xasana kuwaasaynu ka qaadanaynaa xukumka haddii rabbi idmo wuxuu yidhi waxaa laga wariyay abu caasim annabiil moxamed ibni muscab alqarqaniyi buu yidhi waa waxa weeye meeshuu u nisba sheeganayo ayaa waxaa laga warinayaa marka xadiidka sanadkiisa markuu soo waday zuhri baa ka warinaya oo waxa weeye saciid ibnu sayb baa ku jira abi hurayra laga warinaya marka xadiidka qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ukhira kalaamun fi lqadar lishiraari haadihi alumma kalaamkii qadarka in laga hadlo waayo xilligii saxaabada ma jirin in qadarka la inkiro marka in qadarta rabbi la inkiro waxaa loo dibdhigay buu yidhi dadka sharta badan oo ummaddayda ka mida ayaa ka hadli doona waayo saxaabadu waxay ahaayeen dad aad u wanaagsan oo ilaahay doortay oo aayadaha iyo axaadiista raacaya oo aan ka hor imaanaynin laakiin dadka imaan doona oo sharta badan oo dhibaatada badan oo waxa weeye aan raacaynin nusuusta kuwaas ayaa ka hadli doona oo diidi doona qadarta ilaahay xadiidkaani waa xadiid xasana waxaa warinaya imaamu xaakim ayaa warinaya wabnu abi caasim ayaa warinaya waxasanahu sheikh albani raximahullah fii silsilati axaadiis saxiixa ayuu xasan kaga dhigay waxa weeye marka xadiidku waa xasan wuxuu markaa caddaynayaa qofka qadarta ilaahay diida inuu yahay dadka dadka ugu shar badan waayo allihii subxaana qaadirka ahaa wax walba wuu qadaray hadduu marka wax walba qadaray qofka diida oo inkira oo qadarta ilaahay diiday waa qof aad iyo aad u shar badan marka dadka wanaagsani qadarta ilaahay ma diidaan oo waxa weeye qadarta ilaahay samca wa daacan bay leeyihiin maadaama adilla ku soo aroortay waadixa xadiidka ku xiga oo isaguna saxiixa abu malik alashjaciyi laga wariyey isagoo ka warinaya maaragtay can ribciy can xudayfa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi khalaqa allaahu kulla saanicin wa sincatah ilaahay wuxuu abuuray qof walba oo wax samaynaya saanic waxaa la yidhaha qofka wax samaynaya iyo waxa uu samaynayaba ilaahay baa abuuray waxa aad samaynaysid matalan hadda tusaalaha un soo qaadanno ninka najaarka alwaax buu qorayaa armaajuu ka samaynayaa farayaamiga wixii oo dhan buu sameeyey horta isaga ilaahay baa abuuro waanu garannay waa kow waxaan uu sameeyeyna ilaahay baa abuuray waayo sababtu waxa weeye ninkan armaajada wuu isku dhedhejiye alwaaxan iyo waxaanoo dhan wuu isku keen keenay ede ilaahay baa abuuray xaggee laga keenay asalkeedii geedaa laga soo jaray geedahana ilaahay baa abuuray marka sidaa daraaddeed wax walba oo caalamka saaran qofka samaynaya iyo waxa la samaynayaba ilaahay baa abuuray xataa kan samaynaya ma samayn karo haddaan ilaahay u fududayn ilaahay baa u fududeeyey oo qadaray inuu sameeyo sidaa daraaddeed marka kulli qadar rabbi bay ku socdaan xadiidkan waa xadiid saxiixa oo waxaa warinaya imaamu xaakim ayaa warinaya iyo ibnu abi caasim waana xadiid saxiixa sida sheikh albaani ku caddaynayo fii silsilati axaadiis saxiixa kun iyo lix boqol soddon iyo todoba marka waa xadiid saxiixa wuxuu ina barayaa marka wax walba inuu ilaahay abuuray oo uunan qofna wax abuuri karin haddaba markaa wixii ilaahay abuuray siduu u amray in looga faa'iidaystaa la rabaa laakiin lama raba in la beddelo oo lagu dhaco markaa sidii taswiirtoo kale ama qofkii uu ekaysiiyo iminka waad aragteen waxyaalaha la wada samaynayo oo waxa weeye qofkii loo ekaysiinayo wax kale ama waxa weeye maaragtay khalqigii ilaahay la beddelayo sidoo kale wuxuu keenay shiikhu xadiidkii saxiixa ahaa oo xadiidkii jibriil oo dheeraa markuu nebigu yidhi jibriil uu yidhi yaa rasuul allah mal iimaan iimaanku waa maxay waa xadiidkii macruufka imaamu muslim iyo kuli wariyeen oo waxa weeye muttafaqun caleyh oo waxa weeye maaragtay aad wada garanaysaan arbaciinka iyo kulli ku soo wada arooray wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu jibriil weydiiye oo yidhi iimaanka ii sheeg an tu'mina inaad rumaysid billaahi ilaahay wa malaa'ikatii malaa'igtiisa wa kutubihi kutubtiisa wa rusulihi iyo rusushiisa wa bilbacthi bacda almowt iyo in la isu soo saarayo ee alqiyaama wa bilqadari waalqadari khayrihi wa sharihi iyo qadarta ilaahay uu qadaray khayrkiisa iyo sharkiisaba inaad rumaysid wixii khayroo ilaahay kuu qadaray inaad rumaysid wixii sharoo ilaahay kuu qadaray inaad rumaysid haddaba markaa waxa weeye waa usuulul iimaan waa arrimihii waxa weeye iimaankii oo waxa weeye maaragtay arkaanul iimaan oo aad wada garanaysaan ilaahay qofku inuu rumeeyo bidaatihi iyo waxa weeye sifaadkiisa cilmigiisa wax walba inaad rumaysid oo aad rumaysan tahay sifo walba oo ilaahay kitaabka iyo sunnaha ku soo aroortay inaadan inkirin malaa'igta sidoo kale inaad rumaysid inay yihiin addoommo ilaahay cibaadu mukramuun ilaahay uu karaameeyey oo aan ilaahay caasiyaynin haddaba marka malaa'igta waxaa loo rumaynayaa inta magacyadooda aynu naqaana gaar baan u rumaynaynaa sida jibriil iyo malaa'igta la mida oo magacyadooda laynoo sheegay inta kalena cumuuman baan wada rumaynaynaa kutubtana waa sidoo kale sida tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxuufu ibraahiima wa muusa iyo gaar baan u rumaynaynaa haddana cumuuman waxaan rumaynaynaa ilaahay kutubtuu soo dejiyey oo dhan rusushana waa saas oo kale rusushii kitaabka laynoogu sheegay iyo sunnaha waan rumaynaynaa magacoodaan u rumaynaynaa iyo ciddii loo diray haddana waxaan rumaynaynaa ilaahay rusushuu soo diray oo dhan iyo nebiyadiisii waxaan rumaynaynaa wa bilbacthi bacda almowt markii la dhinto kabacdi in laysu soo saarayo oo qiyaamo la imaanayo oo qof walba laga abaalmarinayo wixii uu shaqaystay waxaad rumaynaysaa marka uu macalshaahid ku yahay waalqadari qadarta ilaahay uu qadaray khayrihii haddii ay khayr tahay wa sharrihii iyo hadday shar tahay matalan wix ilaahay kuu qadaray labay u qaybsamaan wax khayr ah oo adiga markaa khayr ku ah oo markaas aad wanaag u arkaysid oo nicamka ilaahay ka mida caafimaadka nicmada wax walba islaamnimada ilaahay baa kuu qadaray alxamdu lilah waa inaad tiraahdaa ilahay ku shukri noqdaa wixii sharca markaa oo dhibaato ah xanuun iyo mashaakil iyo dhib iyo wax walba waa inaad ku sabirtaa oo aad ilaahay ugu sabirtaa aad rumaysaana inuu ilaahay qadaray ee aadan inkirin axaadiidta wuu badiyey shiikhu waxa weeye waa soo koobaynaa insha allah wuxuu hala sabro wa qaala cabdiraxmaan ibni abi mawla waxa uu yidhi oo ka warinayaa markuu sanadka soo sheegay macnaha xadiidka sanadkiisa oo dhan caaisha ku dhammaanaya oo laga warinaya qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam sittatun lix lacantuhum waan nacladay ee nebigaa macnaha dhahaya ayuu xadiidku leeyahay lix waa nacladay wa lacanahum ullahu ilaahayna waa nacladay wa kullu nebiyi nebi walbana waa wa kullu nebiyi nebi walbana mujaabun ay mujaabu dacwa macnaha nebi walbana wuxuu leeyahay ilaahay waa aqbalayaa ducadiisa habaarkiisa iyo ducadiisa wax walba ilahay waa aqbalaya oo nebigu waxa weeye ilaahay baa soo diray waa waxyi min allah almukadibu biqadari illaah qofka waxa weeye qadarta ilaahay beeninaya wazaa'idu fii kitaabi illaah qofka ilaahay kitaabkiisa wax ku daraya oo qofka kitaabka ilaahay waxaan ka mid ahayn ku soo dara hadda qofkaasi waaba qof halaagsamay wey waalmutasallidu biljabaruut qofka waxa weeye daalimka ah oo xoogga iyo ilaahay siiyey iyo waxa weeye xukumka iyo intuu haysta markaa askartiisa iyo waxa weeye awooddiisa markaa ummadda ilaahay ku baabiinaya kaana waa la naclada waalmustaxillu lixarami illaah xaramka ilaahayna qofka bannaysanaya qitaal ay ku dagaalamaya waa la nacladay waalmustaxillu min citratii ay ahla beytii citradu waxa weeye waa ahlu beytkii nebiga qofkii bannaysta maa xarama allah wixii ilaahay xarrimay ay macnaha ahlu beytka ama naclada ama dhibaato ku sameeya ama waxa weeye xumeeya duriyaddii nebiga iyo ahlu beytkiisii waa la nacladay wataariku lisunnatii iyo qofka sunnahayga ka taga imaamu dahabi wuxuu yidhi xadiidkaa isnaaduhu saxiix laakiin culammada qaar baa daciifiyey imaamu tirmidi iyo xaakim iyo ayaa werinaya sheikha albaani raximahu llah waa daciifiyey fii daciifi aljaamic ayuu ku daciifiyey oo waxa weeye xadiidku waa daciif buyi laakiin waxa weeye alfa axaadiis badan oo u markhaanti kacaysa jumalkiisa inta badan ayaa jira waayo qofka qadarta ilaahay beeninaya hadda kaa naclad waaba ku dhacaysa kan waxa weeye kitaabka ilaahay ziyaadinaya oo wax ku daranayana hadda nacladda ilaahay waa ku dhacaysa waayo sababtu waxa weeye kitaabka ilaahay buu ku cayaaraya qofka waxa weeye daalimka ah oo jabaruudka samaynaya dulmigana hadda kaasi waxa weeye waciid badan baaba ku soo arooray xaramka ilaahayna waa xaaraam in lagu dagaalamo qofkii wax la xarrimay bannaystana haddii qofkaasi kabiiro weyn buu ku dhacay qofka nacladaya ama dhibaato ku samaynaya aalabeydkii nebigana kaasna waxa weeye inkaar baa ku dhacday qofka sunnaha nebiga ka tegayana waaba dhumay kaasi oo dalaal iyo baadinimu doontay marka xadiidka sanadkiisu daciif aado laakiin alfaadda uu keenayo waxa weeye waa waciid khatara oo loo baahan yahay la iska ilaaliyo laakiin sanadkiisu waa daciif xadiidka ku xiga uu keenay oo uu ka warinaya maaragtay can abidardaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala laa yadkhulu aljanna jannada ma gelaya caaqun ay caaqun liwaaliday wa mukadibun biqadari illah biqadarin iyo kan waxa weeye beeninaya qadarta walaa mudminu khamrin nin waxa weeye khamriga daa'imaya waa axaadiidtii hore oo kale aynu soo marnay oo waxa weeye sanadkiisa waxaa ku jira buu yidhi imaamu dahabi sulaymaan ninka la yidhaahdo waa daciif wa rawaahu canhu jamaaca dad baana ka wariyey marka waxa weeye wuuba daciifiyey oo sanadkiisu waa daciif buu yidhi imaamu dahabi laakiin ninkaasaa lagu haystaa oo sanadkiisu daciif yahay laakiin sanadyo kaluu leeyahayo xadiidka sheikh albaani raximahullah xasan buu ka dhigay imaamu axmed iyo imaamu ibnu maaja ayaa warinaya xadiidka marka xasan buu ka dhigay oo waxa weeye sheikh albaani raximahullah xasan buu ka dhigay fii silsilati axaadiisi saxiixa iyo waxa weeye maaragtay sunan ibnu maaja iyo ayuu xasan ka dhigay marka xadiidku waa xasan waayo ninkaas unbaa ku jiray axaadiid kalaa u markhaanti kacaysa waa xadiid xasana xadiidka ku xigaa oo waxa weeye maaragtay uu keenay lagana warinaya cabdullaahi ibnu cumar waxa uu leeyahy can inabiy sala allahu caleyh wasalam qaala alqadariyatu majuusi haadihi alumma qadariyada nimanka la yidhaahdo waa majuus majuustii ummaddan wey waa kuwa dabka caabudaya oo kaley la mid yihiin fa in mariduu haddii ay xanuunsadaan falaa tacuuduuhum ha soo booqannina dadka muslimiintaah haddii qofku xanuunsado qofka xaqulmuslim cala almuslim weeye in la soo booqdo oo loo tago oo waxa weeye la sabirsiiyo la yidhaahdo duhuurun insha allah qofka qadarta ilaahay beeniya muslim kastaa haadee lasoo booqan mayo fa in maatuu wa in maatuu haddii ay dhintaanna falaa tashhaduuhum janaasadooda xaadirinina xadiidkaasi waa xasan abu daawuud baa warinaya iyo imaamu axmed iyo xaakim wa qaala alxaakim calaa shardi shaykhayn waa saxiixiyey insaxa buu yidhi simaac abi xaazim min ibni cumar wa waafaqahu dahabi imaamu dahabina waa ku waafaqay wa xasanahu sheikh albaani raximahullah bishawaahidihi waxa weeye fii saxiix aljaamic asagiir marka iyo sunani abi daawuud xadiidku waa xadiid xasana axaadiid hore oo ina soo martay oo daciif ahayd bayna isku macno yihiin oo waxa weeye inoo booskii inoo gelayaa qofka qadarta ilaahay beeniya haddii uu xanuunsado lama soo booqanayo haddii uu waxa weeye maaragtay dhintana lama raacayo oo waxa weeye janaasadiisa lama raacayo waayo sababtu waxa weeye sunnihii nebiga iyo dariiqii muslimiintuu khilaafay oo wuxuu la yimid bidca ayuu la yimid laakiin lama gaalaysiinayo oo waxa weeye qofku gaal la odhan mayo waa muslim caasiya ma gaalaysiinayno waa in la iskaga digaa ikhwaanii fillaah qofka muslimkaa macsi uu galay laguma gaalaysiiyo waayo sababtu waxa weeye manhajka ahlusunna waljamaaca manhaju salaf saalix ridwaan ullaahi calayhim waxa uu qabaa inaan lagu gaalaysiinin qofka macasi uu sameeyey camal uu sameeyey manhajulkhawaarijna wuxuu qabaa oo waxa weye khawaarijta iyo takfiiriyiinta oo maanta aad iyo aad u badan oo meel walba jooga waxay qabaan qofku haddii uu dembi galo oo xumaan sameeyo way gaalaysiinayaan sidaa daraaddeed markaa ayaa waxaa ka ratimaysa hadhow markay gaalaysiiyaan inay dhiiggooda bannaystaan in dagaal dhaco muslimiintii islaayaan dhiigga la bannaysto waxaasoo dhanna lama oggola nebiguna waa inooga digey laba qof oo muslimiina hadday islaayaan waxa weeye alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar labaduba naar bay gelayaan waayo sababtu waxa weeye muslim qof muslima qofka kale dhiiggiisu xaaraan bukaya almuslimu cala almuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduhu waa xaaraam weeye inaad markaa ku bannaysatid oo tiraad qofkaani waa gaaloobay sida dad badani maanta ay sheeganayaan qofkaani waa gaaloobay dhiiggiisi buu bannaysanaya waxaasi wax kama jiraan waana dulmi in qofka islaamkaa dhiiggiisa la bannaystana ma bannaana caasi kasta uu yahay xumaan kasta uu samaynayo ha gaalaysiinin wa ilaa haddii kale manhajulkhawaarij baa ku dhacaysa xadiidka ku xiga wa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cumar samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquul nebigaan ka maqlay oo odhanaya sayakuunu fii ummatii aqwaamun waxaa noqon doona ummaddayda dad baa ka mid noqon doona yukadibuuna beeninaya bilqadar qadarta ilaahay beeninaya wuxuu yidhi imaamu dahabi haadaa calaa shardi muslim waa xadiis saxiixa oo waxa weeye shardi muslim oo waxa weeye maaragtay xadiidka sixadiisu ka hadlaya xadiidku waa xadiis saxiixa oo waxa weeye maaragtay culamo badan baa werisay abu daawuud waa werinayaa waxa weeye imaamu axmed waa werinayaa xaakim waa werinayaa sheekh albani raximahullah waa saxiixiyey sunan abi daawuud iyo mishkaat almasaabiix iyo waxa weeye xadiidku waa xadiis saxiixa sidaa imaamu dahabina u saxiixiyey marka qofka ka beeninaya qadarta ilaahay nebigaasii sheegay inay imaan doonaan qoom qadarta ilaahay beeninaya maantana waa joogaan mar horeyna bilaameen bal xilligii saxaabadaba aakhirkii cabdullahi ibnu cumar oo nool bay bilaabmeen qaar qadarta ilaahay beeniyey oo yidhi qadare ma jirto sida maaragtay imaamu muslim uu warinaya xadiidkii dheeraa uu ku caddaynayo wuxuu yidhi markaa imaamu dahabi wa saxaxa tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu saxiixiyey min xadiidi xadiid uu ka warinayo abisakhr can naafic naafic waxa weeye waa mawlaa ibnu cumar oo cabdullaahi ibnu cumar ayuu aad uga wariya anna ibna cumara radia allahu canhu jaa'ahu rajulun cabdullaahi ibnu cumar baa waxa u yimid nin fa qaala wuxuu yidhi inna fulaana ninka hebel la yidhaahdo yaqra'u calayka asalaam wuu ku soo salaamayey ee macnaha hebel baa igu yidhi salaan iga gaarsii cabdullaahi ibnu cumar markaa la kulanteed marka aadaabta islaamku waxa weeye qofka markii lagu yidhaahdo wuu ku soo salaamayey inaad adna salaamtid oo tiraahid salaamullaahi calayh ilaahay salaamdu isagana waxa weeye salaamta ilaahay dushiisa ha aato oo ilaahay ha nabadgeliyo ma uu odhan marka cabdullaahi ibnu cumar wuxuu yidhi innahu balaqanii waxaa i soo gaadhay annahu axdatha inuu bidco ku dhacay oo macnaha qadarta ilaahay uu beeniyey fa in kaana qad axdatha haddii uu yahay mid arrintaa la yimid oo bidcadaa ku dhacay oo waxa weeye qadariyo noqday falaa tuqri'uhu mina asalaam aniga salaan hayga gaarsiin oo ma salaamayo waayo ninkaasi dariiqii xaqaha buu khilaafay sidaa daraaddeed marka aniga salaan hayga gaarsiinin innii samictu rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam yaquulu odhanaya yakuunu fii haadihi alumma waxaa noqon doona ummaddan xadiidkaani wuxuu ka hadlayaa ciqaabta ku dhici doonta ahlu qadarka nimanka qadarta ilaahay beeniya almukadibuuna bilqadar wuxuu yidhi yakuunu fii haadihi alumma ummaddan waxaa noqon doona khasfun dhulka in lala gooyo wa maskhun in la bedelo daanyeeriyo doofaara loo bedelo oo yuu noqo ow qadfun ama dhagxan lagu soo daadiyo fii ahli alqadar kuwa qadarta ilaahay beeninaya haddaba qofka qadarta ilaahay beeninaya oo diidaya ciqaabtiisu aad bay u adagta oo waxaa waciidkaasaa ku soo arooray xadiidkana waa xasan imaamu tirmidi baa werinaya iyo ibnu maaja iyo imaamu axmed sheikha albaani raximahullah xasan buu ka dhigay fii silsilati axaadiis saxiixa wuxuu inoo caddeeyey marka xadiidkaana in ciqaab adag ay imaan doonto waa min calaamaati saacay ka mid tahay waxyaalaha ashraad u saacay ku jirtaa waynuna soo marnay hadda ka hor ashraad u saaca inay waxa weeye khasfigu imaan doono oo dadka qaar la be dhulka lala goyn doono qaar la bedeli doono qaar dhagxan lagu soo daadin doono laakiin inta badan waxay ku soo arooreen nimanka qadarta ilaahay beeninaya hala iska jira marka qadarta ilahay in la beeniyo xadiidka ku xigaa wuxuu yidhi waxaa laga warinayaa mansuur isna wuxuu ka warinayaa can ribciyi ibni kharaash wuxuu ka warinayaa can caliyin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa yu'minu cabdun xataa yu'mina biarbac biarbacin qofku ma rumaynayo iimaan dhaba laga heli mayo ay iimaan kaamila qofku ma yeelanayo oo iimaan saxiixa laga heli mayo ilaa uu afar rumeeyo maxay yihiin afartaa uu rumaynaya yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah waa taasi waa furihii islaamka inuu qofku la yimaado shahaadadii oo uu qiro nebi maxamedna inuu rasuulka ilaah yahay ilaahay mooyo ilaah kalena uuna jirin wa yu'minu bilbacthi in aakhiro layso soo saarayana inuu rumeeyo wa yu'minu bilqadar qadarta ilaahayna inuu rumeeyo akhrajahu tirmidi wa sanaduhu jayid buu yidhi imaamu dahabi raximahullah xadiidku waa xadiis saxiixa imaamu tirmidi baa werinaya ibni maaja werinaya wa saxaxahu sheikh albani raximahullah waxa weeye fii saxiixi aljaamic iyo sunan tirmidi iyo sunan ibni maaja waa xadiis saxiixa marka wuxuu inoo caddeeyey marka iimaanka inay ka mid tahay in oo waxa weeye shardiba ay tahay haddii aadan rumaynin qadarta ilaahay inuu iimaankaagii daciif yahay oo iimaankaagii una kaamil ahayn wuxuu yidhi imaamu dahabi wa bacduhum yaquulu markuu sanadka ka hadlaya can ribciyin can rajulin can caliyi laakiin xadiidku waa saxiix calaa kulli xaal sanadyadiisa ayaa midi waxaa ku jira nin mubhama laakiin sanadyo kale uu leeyahy oo waa saxiix sidoo kale waxaa laga wariyey buu yidhi can jaabir sanadka markuu soo waday laakiin waxaa ku jira ninkii mudalaska ah baqiyat ibnu waliid ayaa ku jira wuxuu yidhi can jaabir radi allahu canhu qaala wuxuu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam inna mujuusa haadihi alumma majuusta nimanka la yidhaahdo oo dabka caabuda ummaddaydaani waxa weeye oo la mid noqonaya oo kuwaasoo kale ah almukadibuuna biaqdaar illah kuwa aqdaarta ilaahay beeninaya haddii ay xanuunsadaan in mariduu haddii ay xanuunsadaan falaa falaa falaa tacuuduuhum ha soo booqannina wa in maatuu hadday dhintaanna falaa tusalluu calayhim ha ku tukannina wa in laqiitumuuhum haddii aad la kulantaanna falaa tusallimuu calayhim ha salaaminina wuxuu yidhi imaamu dahabi rawaahu abu bakar ibna abi caasim fi sunna ayaa weriyey xadiidkuna waa xadiid daciifa ibnu maajana waa werinayaa waa xadiidtii horey aynu u soo marnay oo daciifka ahaa sheikh albanina wuxuu ku daciifiyey fii daciifi aljaamic waa xadiid daciifa marka wuxuu ku soo gebagebeeyey imaamu dahabi raximahullah wuxuu yidhi wa fi lbaabi axaadiidun ciddatu axaadiis buu yidhi axaadiis badan baa ku jira fiihaa maqaalun ay fiihaa dacfun uu daciif ku jiro owradaha ibnu abi caasim fii kitaabi sunna ayuu ku soo guuriyey axaadiis aad u badan markuu ka hadlayo qadarta dadka beeniya haddaba marka alqadariya nimanka la yidhaahdo waa firqa daalla oo dariiqii xaqaa khilaaftay sida khawaarijba u khilaaftay oo muctasila u khilaaftay oo murji'a u khilaaftay oo caqlaaniya u khilaaftay oo takfiiriyiintu u khilaafeen kulli dariiqii ahlusunna waljamaaca waa ka leexdeen waxa weeye rabbiga subxaana qaadirkaana inaga badbaadiyo dhibtooduna way badanta waxaan ku daraynaa marka oo u idaafaynaynaa dhowr arrimood dhowr xadiid oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday waxaa ka sugnaaday nebigu inuu yidhi assaciidu man sacida man sacada fii badni ummi saciid waxaa ah saciidku waa qofka ahlu jannaha marka saciid waxaa ah oo janno gelaya qofkii loo qoray markuu uurka hooyadii ku jiray inuu saciid yahay waa xadiis saxiixa oo sheikha albani uu saxiixinaya fii saxiix aljaamic waxaa kaloo ka sugnaatay nebigu inuu yidhi nebiyullaahi yaxyaa calayhi salaam khalaqa allaahu yaxyaa calayhi salaam fii badni ummihi mu'minan ilaahay nebiyullaahi yaxyaa markuu abuurayey waa mithaal baa lagu siinayaa laakiin qof walba oo mu'mina ilaahay markuu abuurayey buu iimaanka u qoray fii badni ummihi mu'minan ayaa loo qoray wa khalaqa allaahu fircawn fircoonna ilaahay wuxuu u qoray fii badni ummihi kaafiran haddaba marka qofkii gaala ah oo gaal noqonaya iyo kii mu'min noqonaya qadar rabbi bay ku socotaa qofowna inaad inkirtid ma aha sidoo xadiidkaana waa xadiid xasana sida sheekh albaani ku caddaynaya fii saxiixi aljaamici asagiir haddaba marka ikhwaani fillaah waxaa inooga caddaatay halkaa qadarta ilaahay oo la beeniyey inay tahay min akbari alkabaa'ir saasoo kale ayaa haytamina ku tiriyey kitaabkiisa azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir inay tahay arrintaani kabiira min alkabaa'ir ha la iska ilaaliyo markaa qof walba oo muslima waxaan uga digaynaa inuu qadarta ilaahay beeniyo oo waxa weeye uu diido inuu u hoggaansamo oo waxa weeye ha la iska ilaaliyo waayo sababtu waxa weeye waa arrin aad iyo aad u khatara haddaad qadarta ilaahay beenisid oo tiraahad waxba la iima qadarin hadhow waxaa imaanaysa markaa inaad waxa weeye ciqaab adag la kulantid allihii subxaana qaadirkaana kuu caroodo walciyaadu billaah ilaahay baan ka magangelaynaa waxaana kaloo ka digayaa oon qof walboo muslima uga digayaa inaan la isgaalaysiinin waayo sababtu waxa weeye nusuustaa waciidkaa dadku markay maqlaan ayay waxay leeyihin haddaba dadkaasi waa gaalo marka qofku isagoo muslima ayaa caasi iyo waxa weeye dhibaatanimo iyo waxa weeye jahli arrintaan u geyn karaa qof muslima ha isku gaalaysiinin inaad qof muslima gaalaysiisid waa arrin khatara ikhwaani fillaah ha la iska ilaaliyo hana la isaga digo wallaahu aclam qofkii wax su'aala ka qabana insha allah waa weydiin karaa haddii rabbi idno